alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wa asxaabihi ajmaciin darsigeenni xalay waxaa ku jirtay masalada ku saabsan alkharsu oo macnihiisu uu yahay in midhihii rutabka ahaa iyo kuwii cinabka ahaa in la qiyaaso hadhow inta ay ku noqonayaan timir iyo zabiib kadibna qofkii loo madax banneeyo oo intaa lagu qiyaasay sakadeedii uun isaga laga sugo oo lagu lahaado marka ay waktigeeda gaadho marka wuxuu uhi faإida kharasa faladharu ana xaqa اlfuqaraa yanqaطicu min cayni اhamr marka uu qiyaaso buu yihi inta ay timir iyo zabiib ku noqonaysa uu qiyaaso khilaaf qowliya baa ku jire qowlka adharki waxa weeye ana xaqa alfuqaraa fuqarada xaqoodu yanqaطicu inuu ka go-ayo min cayni hamari midhaha cayntooda iyo laftooda oo xaqoodu marka hore midhaha laftooda ayuu ku tacalluqsanaa oo la xidhiidhsanaa laakiin mar haddii la qiyaaso midhaha hadday yihiin rutab iyo hadday cinab yihiin xaqii fuqarada zakada lahaa uu ka go-aya wa yasiiru waxaa ahaanaya fii dimati lmaaliki qofkii lahaa rutabkaa iyo cinabkaa la qiyaasay dumadiisa waxaa ahaanaya atamru timir iyo wazabiibu zabiib labadaas ayaa dumadiisa ahaanaya rutabkiisa iyo cinabkiisa siduu doonaya ha u isticmaalo ha iibiyo ha cuno ha bixiyo ha ku tasarufo isaga waxaa lagu leeyahay intii lagu qiyaasay timir ahaan ama zabiib ahaan sakadeed un baa lagu leeyahay liyukhrijahumaa si uu usaa u bixiyo timirtaa iyo zabiibtaa bacda jafaafihi markay rutabnimada iyo cinabnimada dhaafaan ee ay dharhaan dabadeed marka kitaabku wuxuu sheegay midhaha oo ah arutabu walcinab labadaas in kharsiga markaa lagu sameynayo fuqahaduna saasay u badan yihiin markaa xali su-aal baa layna weydiiyey ku saabsan rabikida ama gelleyda xasiid ahaan baa markaa lagu cunaa iyada muxuu xukumkeedu noqonaya marka waxaynu nihi waa inaan la iska cunin ilaa la kharsiyo oo la yska qiyaaso inta ay hadhow ku noqonayso arabiki ahaan marka ay qallasho ee raashin caadi ay noqoto masaladan anigoo og in fuqahadu kharsiga ay ku koobeen athamar oo alcinab warutab waxaan sidaa u idhi arrintaa waxay ku cileeyeen ay ku sababeeyeen in labadan un qoyaanka lagu cuno timirtana iyadoo ruaba waa la cunaa zabiibtana iyadoo cinaba baa la cunaa laakiin xubuubka oo waxyaabaha raashinka ah sida hadhuurhka iyo arabikida iyo kuwa lamidka ah qoyaan laguma cuna bay yidhahdeen mar haddii aan markaa qoyaan lagu cunahayn kolleyba cunisteedu ay bilaabmayso markaa ay qalasho un in la qiyaaso waxba loogama baahna ila qiyaasta faa'iidadeedu waxay ahayd in qofkana wixiisi inuu ku tasarufo loo ogolaado loo fasaxo xaqii fuqaradana la ilaaliyo laakiin mana iibin karo mana isticmaali karo cidna ma siin karo waxyaabaha raashinka inta ay qoyihiin bay idhahdeen halkaa marka raashinkii saa ay sheegeen buu u badan yihi dee hadhuurkii oo kale waxba qiyaas ugama baahna kharsi uma baahna waayo isaga qoyaan laguma cuno isagoo qoyanna cidima iibsato ilaa iminka dad sida xaalku uu yahay laakiin arabakidii cilladaa ay sheegeen iyadu way ka baxday oo haddii waktigoodii iyadoo qoyan aan la cuni jirin hadda iyadoo qoyan baa la cunaa oo xasiid ahaan baa loo dubtaa bal iyadoo qoyan inta la dhilaayo xataa inta la yaro kariyo ayaa raashin ahaan loo cunaa marka iyadu iyada waxaa laga helay cilladii cinabka iyo rutabka ayaa laga helay mar haddii iyadoo qoyan la cuno la yskama isticmaali karo iyadoon la iska qiyaasin inta hadhow ay gelay ama arabakhi ay ku noqonayso waxaynu saa u leenahay mas'aladuba waxay ku salaysan tahay ilaalin la ilaalinayo xaqa dadkii sekada lahaa marka haddii la idhaahdo laa kharsa fi lxubuubi hadday tahay arabakhi hadday wax kale tahayba oo ha iska cuno ha dubto ha karsado ha bixiyo iyadoo xasiida ha iibiyo wixii soo hadha un ha sekeeya halkaa maxaa ku dayacmaya xaqu lfuqaraa baa ku dayacmaya waayo waxaynu ku dhex jirnay sekada almacdin iyo alrikaaz iyo amwaal tijaara marka almacdin waxaynu nidhi waa dahabka iyo fidada ku aasan halkii ilaahay subxana wa tacaala uu ku abuuray dahabka kale sida loo sakeeyey ayaa loo sakeynaya waa intii dahabu ku sako goyn jiray waa inuu dahabku gaadho fidaduna intay fida ku sako goyn jirtay intii laga bixin jirayna waa laga bixinaya rubulcushrigiia dahabkii kale ee si kale loo mulkiyey loo yeeshay iyo fidadii si kale loo yeeshay waxay labadani kaga duwan yihin xawl baan loo eegahayn oo sanad baan loo tirinahayn qofku markuu helaba ee uu la soo baxay uu qotoba mar hadday nisaab gaadheen sekadoodii baa laga rabaa walihada ui ishtaratu nisaabu la lxawlu cala lmadhabi fiihima oo ciladii loo sharciyeeyey xawlka inuu sanad u dhammaado xoolaha sekada ayaan ku jirin waa namaa-un binafsihi xoolaha hal mar qofka usoo kordhay weeye waayo waxaa markaa ku xiga almacdin alrikaaz alrikaazu cinda jamaahiir اlculamaa waa dafiin ljaahiliya islaamka hortii dadkii joogay waa dahabka iyo fidada ay aaseen waana maakuudu min arakzi bilfatx rakazahu ayaa la dhaha ida dafanahu fahuwa markuuzu ay madfuunu qala dalika alimaamu axmed washaaficiyu wamaliku abuu xaniifa isagu wuxuu yihi wax kasta oo dhulka ku mid kastaoo dhulka ku aasan bani aadam ha ku aaso ama ilaahay halkaa ha ku abuuree rikaas baa la dhahdaa marka almacdinkii muxuu hoosgeeyey rikaaska ayuu hoosgeeyey waxaanu daliishaday xadiidka abu hureyr bayhaqa wariyey su-ila nabiyu can irikaas faqaala huwa dahab aladi khalaqahu allahu fi lard yowma khalaqa asamaawaati walard rikaaskaa la weydiiyey rasuulka wuxuu yihi waa dahabka ilaahay uu ku abuuray dhulka maalintuu samada iyo dhulka ilaahay abuuray marka xata almacdi waa min arikaas buu yihi lakiin xadiidkaa sanadkiisa waxaa ku jira cabdullaahi ibnu saciid almaqburi oo matruuk maca hada fahuwa akhasu min dacwaahu rikaaska markaa waa dafiin ljaahiliya islaamka hori dadkii joogay dahabkiiyo fidadii ay aaseen waxa kitaabu zakaa ay ugu sheegaan shaaficiyadu binaءa calى ana masrifahu masrifu zakaa markaa khumuska ku waajibay cidda la siinaya waa ciddii sekada la siinayey waxa sidaas oo kale khumusku uu ku waajibaya rikaaska kamidayna waa wixii ay saka ku waajibi jirtay bay leeyihiin oo dahabkiiyo fidada ah hadduu waxyaabo kale markaa la aasay uu qoto oo uu la soo baxo wax sakaa laguma laha wa fi rikaasi buu uhi rikaaskii wixii ay aaseen jaahiliyada dadkii noolaa islaamka hortii alkhumusu baa ku waajibay yusrafu waxaana lagu bixinayaa masrifa zakaati zakaa halkii lagu bixinayay cala lmashhuuri qowlka mashhuurkaa marka wax lagu dhiso marka waa ka duwan yahay almacdin waxaanu kaga duwan yahay laa mu'nata fi taxsiili waa wax meesha markaa la geliyo oo dee dhagaxaan iyo wax adag oo ka sokeeya aanu jirin hawl iyo kharash qofka kasoo gaadhay lasoo bixitaankiisa ayaan jirin ama kharashkiisu uu yaryahay walihaadaba waajibkiisa la badiyey oo khums laga dhigay shan meelood oo meel halka macdinkii laga dhigay rubculcushir toban meelood oo meel rubceed waayo macdinka kharajkiisa iyo hawshiisa ayaa badan walihaada baa waajibkiisa uu yaraaday sida mucasharaadka waxaa markaa masalada u daliila xadiidka saxiixeynka ku yaal abu hureyre rasuulka alayh الsalatu wasalaam uu ka wariyey wafi rikaasi اkhumus buri nebigu alayh الsalaatu wasalaam waxaa dadkii hore ee gaalada ay aaseen qofkii helaa wuxuu ka bixinayaa khumus shan meeloba meel yaa la siinaya ciddii sekada la siinaya baa ayaa la siinayaa buuri waxaa kaloo taa la socota ciddii seka ay ku waajibaysay ayuunbuu khumuskaasina ku waajibaya oo hadduu nin gaali helo oo dimi ahi khumus ka bixi la odhan maayo waayo dee kaa seke lagama qaadahayn waa xaqun waajibun oo mustafaadu min alard khumuskaasi waa xaq ilaahay waajibiyey oo wax dhulka lagala soo baxay laga bixinayo marka wuxuu shabahaa alwaajiba fi zarci wاhimaar wixii ku waajibay markaa zaraca raashinkii zaraca laga goostay iyo midhihii waay jumhuurtu shaaficiyada waa ku khilaafsanyahin masalada ku saabsan cidda uu ku waajibayo oo waxay leeyihin alkhumusu yajib calaa kuli man wajadahu gaal iyo muslim ciddii heshaba waa laga rabaa ibnulmundir isagu ijmaacbaba masalada uu kusoo naqilay dimiga wuxu uhi ajmaca kulu man naxfadu canhu min ahli اlcilmi calى ana calى dimiyi fi rikaazi yajiduhu alkhumus saasa yihi halkaas ayuu waray muqaabil mashhuurku wuxuu leeyahay yusrafu liahli اlkhumus oo fayga khumuskiisa ciddii lahayd baa iska leh waayo waa xoolo jaahiliya ay lahay oo qof muslimi markaa uu helay isagoon dagaal iyo hawl iyo dhibaato aan u gelin fa kaana kalfay fayga ayuu la xukumay jamaahiir lculamaana khilaafulmashhuurka ayay ku tegeen oo in waxa weeyaan ahlulfayga la siinayo wa sharuhu shardigiisu annisaabu waa inuu sakagoys gaadhay wanaqdu waa inuu dahab ama fido uu yahay cala lmadhabi waa inuu dahab iyo fido yahay horta waxaa la la qotay ee lala soo baxay hadaa labadaa midna ba ahayn wax kaloo qaaliya ba ha noqdo khumus kuma waajibiyo bay leeyihin xadiidka cumuumkiisana taasi waa khilaafsanta dahab iyo fidaha adee waa intay ku seke goyn jireenna waa inuu gaadho sawaء kaana madruuba aw gayra madruub nin la lacageeyo sidii lacagta loo sameeyo danaaniir iyo daraahim laga dhigay ha noqdo ama mid markaa iska dee dahab kuuskuusan ama fido kuuskuusan way waxay waa maal mustafaadu min alard waa maal dhulka lagala soo baxay wixii markaa saka ay ku waajibi jirtay buu ku gaar noqonaya sakana dahab iyo fiday markaa ku waajibtaa marka halkii macdinkaa la marinaya mar haddii macdinkii lagala mid dhigay intaa rikaaskee uu helay haddii aanay nisaab ahayn laakiin dahab iyo fido hore uu haystay dhulka ha ka qoto ama si kaleba ha ku mulkiye nisaabka waa lagu dhamaystirayaa oo de waa la isugu daraya haanigu wuxuu leeyahay laa yushtaraan labada midna shardi maaha inuu nisaab yahayna shardi maaha inuu dahab iyo fido yahayna shardi maaha cumuumka xadiidka ayaana ayuu daliishanaya wa fi rikaasi alkhumus buri nebigu alayh isalaatu wasalaam waana qowlka shaaficiya ee qadiimka waana qowl jamaahiir culamaa saynu sheegnay wax kasta oo maalah oo jaahiliyada ay aaseen oo qof muslimi uu helay oo uu la soo baxay dahab iyo fida ha noqdo ama wax kale ha noqdee khumus baa ku waajibay bay leeyihi waana sida daahirka xadiidka uu rajaxayo wakhtaaro ibnmundir lal xawl xawl looma shardiya bu ihi bilijmaac waayo waa waa namaa-un binafsi waa xoolo hal mar qofka usoo kordhay weeye wa huwa buu ihi rikaasku almawjuudu weeye waa ka la helay ee jira ee aljaahiliyu ee jaahiliyada loo nisbeeyey dadkii islaamka hortii jooga waa dafiinu ljaahiliya jaahiliyada maa qabla islaam baa looga jeeda waxaana magacaa loogu bixiy likahrati jahalaatihim marka sidee lagu garanaya mar haddii calaamadahoodii lagu arko magacyadii boqoradooda iyo wixii caabudi jireen magacyadooda iyo afafkoodii iyo kuwaasi ay la gaarka ahaayeen taas ayaa lagu garanayaa marka wixii qolooyinkaa hore ay ahaaseen haddii laga helo fii mawaatin aw maa laa yuclamu lahu maalikun kaalardi alati fiiha aahaaru lmilki kalabniya meel cidlaabaa laga helay calaamadii jaahiliyadana waa leeyihi ama waxaa laga helay dhul inay cidi lahayd calaamadaheedu ay ka muuqdaan sida dhismayaal qadiima magaalooyinkii jaahiliyadu ay deganaan jireen iyo qubuurahoodiiya baa laga helay fiihi lkhumusu bigayri khilaafin waa rikaasoo khumuskaasun baa ku waajibaya khilaaf la-aan fain wujida haddii la helo islaamiyun dafiinun islaamiyun mid la aasay oo islaamka loogu abtiriyo loo nisbeeyo calaamadihii muslimiinta ka muuqda oo qur-aan baa ku qoran ama madaxdii iyo umaradii muslimiinta magacahooda baa ku qoran kaa isaga maxaa laga yeelayaa tafsiil baa ku jira culima maaliku kaasoo la ogaaday cidda iskale falahu de ciddaa la ogaaday ee iskale ayaa ayaa le oo yajibu radduhu caleyh in loo celiyo ayaa waajiba mar haddii ay caddaatay maalu muslimin inuu yahay maalulmuslimi laa yumlaku bilistiilaahi caleyh xoolaha qofka muslimkaa laguma yeesho waan helay iyo gacantayda ayuu soo galay haddii la garanayo qofkii lahaa waa in loo celiyo xoolahan kale ayuunbuu la mid yahay wailaa wain lam yuclam maaliku qofkii laa haddaan la garanayn faluqatatun weeye waa xoolo lumay oo waxaa lagu samaynayaa wixii luqato lagu samayn jiray tii dhulka dushiisa taalle wixii lagu samayn jiray ayaa lagu samaynaya wakadaa saasoo kale xukumku weeye in lam yuclam haddaan la ogeyn min min ayi darbeyni huwa labada nooc koodee buu yahay haddaan la garanayn oo calaamad islaamna kama muuqato calaamad gaalana kama muuqato cidda markaa lahaan jirtayba waa la garan waaye xukumkiisu muxuu noqonayaa xukmu luqata ayuu yeelanayaa ciddii lahayd mar haddaan la garanayn oo xoolo markaa lumay oo ciddii lahayd ka lumay bay noqonayaan wakadaa ay fa huwa luqatatun weeye in lam yuclam min ayi darbeyna huwa maxaa xagga islaamka markaa loo xigsiiyey waxaa loo xigsiiyey taqliiba lixukm اlislaam waxaa la xoojiyey xukumkii islaamka oo alislaamu yaclu walaa yuclaa caleyh islaamku isagaa sareeyo lagamana sareeyo wainamaa ymlikuhu waxaa yeelanaya uun alwaajidu ka helay baa yeelanaya rikaaskaas watalzamhu zakaatu zakadiina waa ku waajibaysaa idaa wajadu hadduu ka helo fii mawaatin meel aanay cidina lahayn aw mulkin ayuu ka helay ama meel la leeyahay oo axyaahu isagu uu nooleeyey oo u camiray oo hadduu ka helay meel aanay cidina lahayn dee cid markaa sheeganaysa oo leh oo loo celiyaa ma jirto waxaa la mida qubuurihii iyo dhulkii kharaabay iyo qalcadii iyo dhulkii de ay deganaan jireen haddii laga helo meel uu isagu hadda leeyahay oo uu ku mulkiyey camiris uu camiray hadduu ka helana isaga ayaa iska leh waayo lannu malaka rikaasa biixyaa ilard dhulkaa markuu mulkiyey dhulka iyo wixii ku aasanba isaga ayaa iska leh waayo wuxuu ihi fain wajada fain wujida haddii laga helo fii masjidin baa laga helay aw shaaricin ama wado faluqatatun weeye cala almadhabi markaa dee cid masaajidku waxba ma yeelan karo shaarica iyo waddaduna waxba ma yeelan karto maxaa markaa luqata looga dhigay lianna yadda almuslimiina caleyh mar haddee waddadu dhulkii muslimiinta ay ku taal masaajidkuna lilmuslimiina uu yahay dee muslimiintaa gacanta ku haya ciddii lahaydna lama garanayo markaa yakunu luqatatan xoolo ciddii lahayd ka lumay ayuu noqonaya waxaa kaloo lahi waa rikaas lianna waa jaahiliyun fi makanin gayri mamluuk waa mid jaahiliye loo nisbeeyey oo laga helay meel aanay cidino lahayn faashbaha almawaata meesha aanay cidino sida gaarka u lahayn sida wadada iyo masaajidka iyo waxay shabahdaa buu leeyahay qiilkani meeshii aanay cidino lahayn aw fii mulki shaksin baa laga helay meeluu qof leeyahay qof markaa gurigii ayaa waxaa loo qodaya tusaale ahaan bulaacad deetana xoolahaasaa laga helay rikaaska ah dafiinu ljaahiliya ah amaba se waxa weeyaan beertiisi falishaksi shaksigii meeshaa lahaa ayuu u suganyay in iddacaahu oo hadduu sheegto u dhahdo aniga ayaa leh dhaar la-aan buu markaa ku yeelanayaa kalamticati fi daar sida haddii qofka gurigiisa alaab laga helo dee alaabta asalku waxa weeye isaga ayaa iskale inuu isagu idhahdo anigu ma lihi mooyaane wailaa haddaanu isagu sheegan bal nafaahu uu iska diido u idhaa anigu ma lihi faliman malaka minhu ciddii isaga uu kasii mulkiyey ayaa leh tusaale hadduu iibsaday cidduu ka iibsaday haddii loo hibeeyey haddii loo dardaarmay hadduu dhaxlay ciddii baa yeelanaysa whaakada yntahi whaakada saas ayuu xukm ayuu yantahi ugu dhamaanayaa ilى lmuxyi wahaakada ayuu arinku ahaanayaa ilaa an yantahiya ilaa uu ku dhamaado ilى lmuxyi kii nooliyey oo haddii kii labaadna uu dhahdo anigu ma lihi ciddii uu ka mulkiyey iskaas ilaa anshu uu kaga soo wareegay ayaa haddana markaa la raadin doonaa ilaa kii dhulkaa nooleeyey laga laga laga helayo kaa dhulka nooleeyey isagu inuu sheegtaa shardi maaha xataa hadduu anfiidho anigu ma lihi isaga ayaa leh waayo nooleynta dhulka uu nooleeye uu camiray ayuu dhulka iyo wixii ku suganba uu ku mulkiyey iibinta uu iibiyena lahaanshihiisii ku suuli maayo lanna waa madfuunun manquul wax meesha ku aasan khasnaduu leeyahy hadduu meesha ku aasi lahaa oo uu ku ilaabi lahaa dee qofka dhulka iibsaday iibkaa kuma mulkiyeen wixii markaa kale ee ku aasan ee rikaasana isaga ayuunbaa leh oo dhulka markuu mulkiyey ayuu wixii markaa ku aasnaa ee manquulka ahana uu mulkiyey wixii markaa macdini isagu waa ka duwanyi haddii beer lagaa iibsado beertii dabeetana qofkii kaa iibsaday intuu qodo dahab iyo fido uu ka helo isaga ayaa iskale adigu ma lihid ile waxaan wax meesha lagu aasame wax ilaahay meesha uu ku abuuray biyaha meesha uu kala soo baxo meesha aad ka iibisay iyo waxyaabaha kale manaaficida a u yeelato inbaa dahabka iyo fidada iyo macaadinta kale uu ka helaana ay la mid tahay walow tanaasacahu haddii ay ku murmaan baa'icun iibiye kii dhulka iibiye wa mushtarin iyo iibsade aw mukrin baa ku murmay kireeye iyo wa muktarin kirayste aw muciirun baa ku murmay amaanaysiye wa mustaciirun iyo amaanayste sudiqa waxaa la rumaysan dulyadi ka gacanta ku haya gacanta u saaxiibka biyamiinihi dhaartiisa ayaa lagu rumaysan doonaa marka kii mushtariga ahaa iyo muktarigi iyo mustaciirkii dhulka ma sheeganayaan laakiin waxaan ku aasan annagaa laba yidhaahdeen anaaba ku aasan kii baayic ahaa iibiyey ama kii ka kireeyey iyo kii ammaanaysiiyeyna waxay idhahdeen me anaa ku aastay oo iska leh midkoodna caddayn iyo bayine ma haysto ila hadduu midkood caddayn haysto caddayntiisaa loogu xukumaya maxaa la yeelayaa waa ka gacanta ku haya ayaa la rumaysanayaa laakiin dhaar raaci baa la odhanaya dhaartu marba waxay martaa labada wax isku haysta sheegashadiisu ay xoog badan tahay gacan ku hayntuna waa bayina naaqisa waa caddayn markaa kala dhiman gacan ku hayntu waxay dhinaca ka gacanta ku hayay rajaxaysa xoojinaysa markaa ku dhaarun baa la odhanaya waxaad gacanta ku hayso inaad adigu markaa aada leedahay waxaan adigu meesha ku aastay ku dhaara un baa la odhanaya markaa gacanta ku haya keebuu noqonaya mushtarigii iyo muktarigii iyo mustaciirkii saasuu noqonaya waa haddii sheegashadiisu wax suurtooba ay tahay hadduu tusaale ahaan leeyahay labaatan sano ka hor baan ku aastay meesha dhulkana gebigiisaba sanad ka hor uu iibsaday dee sheegashadiisu run ma noqon karto kuwa kalena waa saas oo kale weeye wuxuu ihi faslun fii axkaami zaka tijaara buu ku saabsan yahay waa baabka masaladiisii saddexaad axkaamta sakada xoolaha ganacsiga xoolaha markaa laga ganacsanayo ee la iibinayo ee xalaasha ah inay saka ku waajibtay waxaa ku tegay jamaahiir lculamaa culamada qaar ijmac bay kusoo naqilaan laakiin masaladu khilaaf kama marhna الشhاaفiعي رحimه اللهu taعaلى في الqdيم وxu hi اkتلف الناaس في زكاة التiجاaرة qاla bعضهم lا زكاaةa فيha وqاla bعضهم فيha الزكاaة وhada أحب إlayna bu hi qowl kale زكا lagu leeyahay ayuu rajaxay أbو عubaydna في kitaaب الأمواaل وxuu hi وqad qاla bعض maن yتkلم في الفقه inahu la زكاaةa في أمواaل التiجاaرة qowl shaada buu ka dhigay oo ahlucilmigu sa kaley u badan yihiin caطا iyo daawud iyo ayaa qowlkaa markaa laga soo raraa ibnu xaزmna aad buu ugu nusreeyey culimo mutaahiriin oo madhabkaa ku tegeyna waa jiraan wax iskood saka ugu waajibtay mooyaane shaygu inuu yahay shay laga ganacsado saka ugama waajibaysa bay yidhahdeen shawkani iyo صadiq xasan khan iyo baa ka mid a culimo mucaasiriin oo badan sheikh اlalbani iyo sheikhuna abu cabdiraحmaan alwaadici adilaa jirta markaa tusinaysa xoolaha laga ganacsado walow cayntooda yaanay saka ku waajibin in ganacsigaasi uu sake ku waajibinayo adilada waxaa ka mid ah qowl llahi tabaaraka watacaala ilahi subxana wa tacaala uu yihi ya ayuha aladiina aamanuu anfiquu min ayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alard min ayibaati ma kasabtum waxa aad tabcateen xalaasha ah wax ka bixiya buhi ilahi subxana wa tacaala marka ahlucilmi badani waxay yidhaahdeen waa maalu tijaara o dee waxaa la raaciyey wixii ilaahay subxana watacaala uu dhulka uga soo saaray oo zaracii iyo himaarkii iyo macdinkii iyo waxyaabahaasi markaa ay soo gelayaan waxaa kaloo ahlulcilmiga badankooda saa ku tegay ay yidhaahdeen maalu tijaara waxay saka ugu waajibaysaa xoolaha tijaarada maqsuudka u weyn ee laga leeyahay cayntooda maaha waa qiimahooda qiimahooduna waa dahab ama waa fido ama waa lacag qiimahoodu waa naqdi oo markaa tusaale ahaan dhar soo waaridayso dharka cayntiisa iyo laftiisa uma socotid waxaad u socotaa waa qiimaha lacagta ku jirtaa in lacag kale ay kuu raacdo oo faa'iide ah oo lacag ay soo saarto markaa dee ama amwaalu tijaarana sakadu qiimahooday ka baxdaa soodaba qiimahooduna waa maxay qiimahooduna waa lacag wey saxaabadana waa ka sugnaatay amwaal tijaara in zake lagu leeyay cabd llahi bn cumar wuxu uhi laysa fi lcuruudi zakaatu ila ma kana litijaarati wixii aan naqdi ahayn dahab iyo fido iyo lacag sake laguma laha alaabooyinka kale ah ilaa ma kana litijaarati aharkaasina waa صaxiix cumar ibn khaaabna waa laga wariyey hadalkaa laftiisa lakin waa min riwaayati abi camr ibn xamaas can abihi wa kilaahuma majhuul waa daciifkaasi marka aharka cabdillahi bn cumar radi allahu canhu ayaa inagu filan cid saxaabada ka mid oo khilaaftayna lama hayo markaa saxaabadu adilada aynu sheegnay waxay ka fahmeen xoolaha ganacsiga inay saka ku waajibto waayo tijaaro markaa waa maxay tijaaro saynu sheegnay waa taqliibu lmaali biqasdi rabxi xooli in la rogrogo macnaa la iibiyo lacagtii kuwo kale lagu soo iibiyo sidaa loo wado iyadoo ujeeddada loo socdaa ay tahay in macaash la helo taas ayaa tijaaro la ydhaahdaa laakiin shay wal oo la niyeystay iibintiisu maalu tijaaro noqon maayo oo tusaale ahaan dadku inta badan waxay isweydiiyaan dhulka oo kale dhulka qofku iibsaday miyaa sake lagu leeyay dhulku alaabooyinka kale ayuu la mid yihi haddii marka aada iibsanaysaad lacag ku bedelanaysay shaqada noocaase aada qabatay oo ah bedelashada niyatu tijaara ay raacday inaad ganacsi u niyootay markaasaa sake lagu yeelanaya lakin haddaad iibsatoy adoo waxbaba aan niyoon ama aada niyootay waxa weeyaan inaad dhisato ama inay waxa weeyaan aada iska kaydsato si uu qiimihiisu waxa weeyaan u ziyaado ama lacagta aada ku ilaashato oo bangi oo kale aada ka dhigato wax sakaa laguma laha macnaha tijaarada ayaa arrinta noocaasi ay ka dhex muuqataa wuxuu ihi sharطu zakaati tijaarati ay sharطu zakaati amwaali tijaarati xoolaha ganacsiga sakadooda waxaa shardi u ahay alxawl weeye waa in sanadu u dhammaado iyo wanisaabu iyo sakagoys inay gaadho sida xoolihii kale dee sakadu ay ku waajibaysa muctabaran xaalo laga eegayo nisaabka biaakhiri اlxawl sanadka aakhirkiisa oo xoolaha kale maxaa shardi ahaan jirtay sanadka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa inay sekagoys yihiin oo haddii maalin sanadka ka mida nisaabka ay hoos uga dhacaan dee seke laguma laha markay nisaab gaadhaan unbaa sanad seko cusub loo tirinay laakiin xoolaha tijaaradu iyagu waa ka duwan yihin markuu sanadku dhammaado unbaa la eegayaa sekogoys ma yihiin kaash iyo alaab iyo qofku wuxuu haya marka la ysku daro hadday sekogoys noqdaan sekada laga bixinaya haddii kalena waxba laguma laha sababta sidaa loo yeelay maxay tahay xoolihii kale looga duway ee loo odhan waayey sanadkoo dhan xoolaha ganacsigu waa inay nisaab noqdaan maxaa loo odhan waayey waxaa loo odhan waayey xoolaha kale inay nisaab yihiin iyo in kale si fudud baa lagu ogaan karaa adhigaagu inuu afartan gaadhay geelaagu inuu shan gaadhay lo-daadu inay soddon gaadhay wahaakada dahabkaagu inuu cishiruuna mithqaalan gaadhay fidadaadu miyaataa diraam inay gaadhay wax si sahlan loo ogaan kara wey lakiin xoolahan ganacsiga wakti walba miyaa la ogaan kara inay nisaab yihiin iyo inka mar mar walba in la xisaabiya bay noqonaysaa alaabta taallaa goobaha ganacsiga la qiimeeyo hawshaasina waa mashaqo shareecaduna dadkama mashaqayso ilahay baa subxana watacala yihi yuriid llahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum اlcusr wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj waa ta kale eh aakhiru lxawlku dee waa waktigii sekadu ay waajibaysa wa fii qowli qowl kale oo laga xoog badiyo waxaa ku sugan biarafayhi muctabaran xaalo iyo mid loo eegayo biarafayhi sanadka ama xawlka labadiisa daraf labadiisa dacal oo sanadka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa sanadka la sheegayaana waa waa sanadka sekada ayaa laga hadlaya oo inta udhaxaysa waxba lama eegayo hadday doonaan nisaab ha ka yaraadaan awal xawl mar hadduu nisaab ahaa maalu tijaara aakhiru xawl low nisaab yahay waxaa laga rabaa bay yidhaahdeen seko haddii labadaasiba aanu nisaab ahayn ama midkood aanu nisaab ahayn ayuu leeyahy qowlkani seke lagumalay fii qowlin qowl kale waxaa ku sugan bijamiici sanadko dhan baa loo egaya sida xoolaa kale marka maalin walba ganacsigaaga waa inaad la socoto hadduu dee ganacsi weyn yahay dushaa laga qiyaasi karaa inuu nisaab yahay iyo in kale laakiin ganacsiga yaryar oo kale ayay aada u adkaanaysaa oo haddii ilbiriqsi sanadka ka mida nisaab iyo sikagoys hoos ay ka maraan xoolihii ganacsigu sanadka wuu go-ayaa markay nisaab gaadhaan ba haddana sanadka loo tirinayaa buu leeyahy qowlkan waayo facalal abhari marka wax lagu dhiso qowlka raajixa ah marka wax lagu dhiso qowlka raajixe odhanaya aakhirulxawlkun baa la eegaya waayo sakaatu tijaara maxay ku tacalluqdaa macaynta xoolaha laga ganacsanayo maya waxay ku tacalluqdaa in la xidhiidhaa qiimaha marka dee qiimihiina saynu sheegnay in maalin walba iyo wakti walba la ogaadaa oo la qiimeeyaa way adkaanaysaa waayo xoolihii kale cayntooday ku tacalluqdaa cayntooduna wax la ogaan karo wey facalal adhaari oo ah ictibaaru aakhiri lxawl marka wax lagu dhiso low rudda haddii xoolihii ganacsiga iyo bidaacaddii loo celiyo ila naqdi loo celiyo lacag fii khilaali xawli sanadka dhexdiisa wahuwa xaal huwa naqdigaasina duuna nisaabi uu yahay washtaraa uu ku iibsado bihi naqdigii silcatan alaab fal asaxu wejiga asxi waxa weeye anahu yanqaicu inuu go-ayo alxawlu sanadkii loo tirinayay wayabtadi wuxuu bilaabmayaa xawluhaa xawlkeedu wuxuu bilaabmayaa min shiraa'ihaa markuu iibsaday laga bilaabo ayuu sanadkii bilaabmaya marka masaladani waxa weeye haddii alaabtii alaab kale lagu bedelo iyadu way noo soo socotaa wax mushkilada ma leh oo dee tii hore ayuunbay xawlkeedii tirsanaysa oo alaab baad tusaale ahaan raashin baad ka ganacsanaysay waad iibisay lacagtii baad dhargelisay la odhan maayo waa laba kala duwanee sanad cusub ha loo tiriyo lama odhanayo mar hadday alaabun tahay oo alaab alaab lagu bedelay waxa weeyaan waxaa la sameynayaa xawlkii hore ayuun bay tirsanaysaa laakiin lacag baad ku bedeshay sanadkii sekado aan dhammaan baad naqdi ku bedeshay dahab ama fido ama lacagyogan layqaan baad ku bedeshay lacagtaasi hadday nisaab tahay xukumkii waxba iskama bedelayaan lacagtii nisaab bay ka yar tahay intii lacagay ku soko goyn jirtay bay ka yar tahay lacagtii baad kusoo iibisay alaab kale sida asaxi waxa weeyaan buuhi anahu yanqaicu lxawlu inuu sanadkii la tirinaya go-ayo oo alaabtaa kale markaad soo iibisay uun sanadkii sekada aad ka tirinayso waayo alaabtii way kaashowday kaashkiina nisaab buu hoos ka maray oo waxaa xaqiiqowday inay k- si la taaban karo ay nisaabkii hoos uga martay markii la kaasheeyey aanigu wuxuu leeyahy maya haddii alaabtii alaab lagu bedelo iyo haddii lacag lagu bedelo waa isku mid un lacagtaasi nisaabha kaba yaraatabe xawlki go-i maayo lanna mubaadalata macduudatu min atijaarati bedelka laftiisa ganacsigii ka mid a haddii alaab lagu bedelo sanadkii sekada tijaaradu saan u go-ahayn haddii lacag lagu bedelo lacagta ay nisaab ka yartahayna go-i maayo walow tama alxawlu hadduu sanadkii dhamaystirma buu yihi wa qiimat lcardi wa xaal qiimat lcard alaabta qiimaheedina duuna nisaabi nisaab uu ka hooseeyo fala saxu wejiga asaxi khilaaf baa ku jira anu yabtadi waa inuu bilaab bilaabmaya alxawlu xawlki wayabtulu waa buraya alawalu xawlkii hore wuu buraya waayo alaabtii baa la qiimeeyey markii sanadkii sekadu u dhammaaday waxaa laoga- la ogaaday inaanay sakagoys ahayn qiimaheeda de horta wax sakaa laguma laha taas ee masale kaloo hadda ka hadlaya masaladaas waxa weeye sanadkii ma sii soconaya oo markay nisaab gaadho ha dhowaato ama ha dheeraatee seke ma laga rabaa mise sanadkaa hore ee aakhirkiisii nisaab iyo sakagoys ay ka yaraatay halkaasuu ku xidhmaya oo mid cusub baa u bilaabmaya khilaaf baa ku jira buu yihi ee sida asaxi waxa wey mid cusub baa u bilaabmaya kii horena wuu buraya lannahu mada walaa zakata fiih sanadkaa hore saasuu ku tegey iyadoon xoolaha ganacsiga saka aan lagu lahayn maadaama xoolahaasi nisaab ay ka yaraayeen muqaabil asax wuxuu leey mee go-i maayo sidiinbuu usii soconaya oo markay nisaab gaadho uun goortay doonaysaba ha noqotee xataa sanad kale iyadoona u dhammaan markay nisaab gaadho ayuunbaa sake lagu yeelanaya markuu sakadaa ka bixiyu sanad cusub oo kale markaa u tirinaya oo uu bilaabaya waaya waayo waxay ku dhawoobaysa bay yidhaahdeen in xoolaha tijaaradu ay gacantiisa ku jireen sanad nisaabna ay gaadheen waa haddaanu qofku lahayn masaladaas waa muhim waa haddaanu lahayn xoolo kale oo la jinsiyo nisaabka uu ku dhamaystiro oo qofka ganacsadaha ahi ganacsigiisa markuu qiimeeyo hadduu ganacsigiisii sakagoys noqon waayo hadduu lacag kala haysto ka warrama oo ganacsigiisa ka baxsan ama dahab buu haysta ama fid buu haysta waxaa waa la isku qabanayaayo nisaabkii waa lagu dhamaystiraya wayasiiru wuxuu noqonayaa cardu tijaarati alaabtii ganacsigu waxay noqonaysaa lilqunyati mid waxa weeyaan u sugan ku intifaac biniyatiha niyeysiga qunyo loo niyeysto iyo in lagu intifaaco uunoo intifaac loo haysto ayay ku noqonaysaa alaab intifaac loo haysto alaab ganacsi ay kaga baxaysaa oo waxaad haysatay tusaale aan raashin raashinkaasi raashin ganacsi buu ahaa ma ka bixi karaa inuu raashin ganacsi noqdo ama alaab ganacsi noqdo ha uu ka bixi karaa muxuu kaga bixi karaa bimujarad niya ayuu kaga bixi karaa maalintaad niyeystay inaad ganacsigii iska daysay oo raashinkaa aad iska haysanayso oo badxidan baaba dhacay maalinba gadbada aad soo jiidanayso raashinkaasi raashin ganacsi noqon maayo hadduu sanad u dhammaado iyadoo qiimihiisu uu yahay nisaab iyo sakagoys wax sakaa laguguma laha marka bimujarad niya eeg waxaa xooluhu ay maalu tijaara xoolo ganacsi ku noqdaan iyo waxa ay xoolo ganacsi kaga baxaan ee xoolo dhaqasho ay ku noqdaan way kala duwan yihin tani waa tii hore xoolihii ganacsi xoolo ganacsi maxay kaga baxaan xoolo dhaqasho ay ku noqdaan bimujarad niya inaad niyeysato inaad ganacsigii ka daysay oo aad u haysato inaad ku intifaacdo maxay niyo quri ugu filaatay oo wax ficili haba yaraatee aanu raacin waxay ugu filaatay leannahu asalkiibay waafaqsantay oo asalku alaabaha ma ganacsi baa asal u ah mise dhaqasho iyo intifaac alaslu fi lcuruudi waa alqunya tijaaradu waa shay caarid oo soo dariye oo shuruud leh dhaqashadu iyadu uma baahna shuruud gaara uma baahna haddaanu marka hore maalkani maal ganacsi aanu ahayn iyadaaba asalkiiba marka niyadani asalkiibay waafaqday oo shayga a- tijaaradii oo ahaa arrin caarida oo soo dariyey bay ka saartay waxay markaa u celisay asalkii oo ah in alaabtu ay tahay lilqunya asalkii mar haddii uu sugnaadayna laa yazuulu bimujaradi niya niyo qura kuma suuli karo tii kalena waa tana la soco wa inamaa yasiiru lcardu alaabtu waxay ku noqotaa uun litijaarati xoolo ganacsi waxay ku noqotaa ida iqtaradat haddii ay la xidhiidho niyatuha niyada tijaaro iyo ganacsi bikasbihi maalka eh, lahaanshaha qofku uu yeeshay ee bimucaawadatin bedelasho wax uu ku bedeshay uu ku yeeshay ka shiraain sida inuu soo iibsaday wakadaa saas oo kale waxa ah oo mucaawado isaguna noqonaya almahru meherkii oo gabadhu meher ahaan bay u qaadatay xoolahan markaasay niyana raacisay niyatu tijaara maalu tijaari xoolaha saa ku noqonaya iyo wa ciwad lkhulci nin baa gabadh markaa gabadha tiri ifur waxa weeyaan eh, meherka aad siisayna waan kuu celinaya deetana meherkii bay ninkii siisay xoolahaasi mucaawadu ku mulkiyey waxbuu dee ku bedeshay xaaskiisii dhamayd iyo wixii manfaceedii buu ku bedeshay marka hadduu niya tijaara raaciyo xoolahaasi maxay noqonayaan maalu tijaara bay noqonayaan fil asax laa bilhibati in loo hibeeyo oo qura xooluu ku noqon maayaan maalu tijaara hibe iyo niye israacay iyo walixtiaabi iyo xaabagurasho iyo wastirdaadin soo cesasho uu soo ceshaday bicaybin ceeb markaa shaygii lagu- ku sugnaato lagu arkay sababteed marka alaabtu saynu sheegnay waxaa asal u ah alqunya in la dhaqdo oo lagu- in lagu intifaaco loo dhaqdo loo haysto maalu tijaara inay noqoto inay alaabtu noqoto xoolo ganacsi ile tijaaradu axkaam gaara bay leedahay shuruud bay leedahay shardiga koowaad waa aniye oo niyada dee qunyadii iyo haysashadii iyo ku intifaaci oo asalka ahayd baa meesha lagaga saaraya shardiga labaadna waa an yamlikahu aw an yamlika alcarda bimucaawadati waa inay xoolahani kusoo galeen bedelasho wax uu ku bedeshay labadaa shardi marka la helo niyo iyo xoolahan inay mubaadalo iyo inuu wax ku bedeshay ay kusoo galeen labadaa marka la helo maalku maalu tijaaro noqonaya oo niyo qura alaabaad iska haysatay haddaad niyooto uun inaad ganacsi u bedesho niyo qura ganacsi ku noqon mayso tusaale beertaada waxaa kaaga soo go-ay boqol jawaan oo ah hadhuudh waxaa timiyo boqolkan jawaan hadhuudhka waan ku ganacsanaya saasaa niyooda waan iibinaya adda lacagta wax kale ku iibinaya ganacsi maalaa ka bilaabaya maalu tijaara ma noqonaya si kastood u rogrogto maya Ah, si kastood u niyeysata baan ujeedaa goormuu maalu tijaara noqonaya markay mubaadala timaado ee horta boqolkaa aada iibiso oo aada lacag ku iibiso kadibna dee lacagtii sida aada ganacsiga ugu sii wado ama alaab kale aada ku bedelato deetana alaabtaasaad halkaa niyad tijaarana ay raacdo xoolaad dhaxashay tusaale ahaan kun kiishoo sokorobaad aabbahay oo dhintay ka dhaxashay waxaad tihi hadda laga bilaabo waxaan u niyooday maalu tijaara ee noqon niyadaasoo qura xoolo ganacsi ku noqon maayaan horta waa inuu isbedel dhacood rogto ood sokortii beriis ku bedelato beriiskaas adoo niy tijaarana u niyeystay kaasaa noqonaya maalu tijaara ama waa inaad lacag ku bedesho ta lacagtii alaab aad soo geliso taasaa maalu tijaara noqonaysa markaa xooluhu xoolo ganacsi niyo qura kuma noqdaan waxay ku noqdaan niya koow laba inay mucaawado kugu soo galaan oo aada wax ku bedelatay haddaba mucaawadada iyo bedelashadu waa laba nooc mucaawada maxba mid barax tiran oo kala bedelashadaba loo qastiyey sida iibsashadii oo kale weeye walihada buu uhi ka shiraain iyadu waa bilaa khilaaf waa mucaawada maxba waxaa la mi- eh, mucaawada hayru maxba wax nooc kala bedelasho ay ku jirto laakiin kabe- kala bedelasho aan ku barax tirnayn ayaa jira waa sida dee meherkii oo kale gabadha la siiyey waxbay dee ku bedelatay ina xaqa shuruui an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj saasuu yihi nabigu alay isalatu salaam ilahina subxana watacaala dee ajri baabuu ku tilmaamay iyo mushqaaya waxaa lamid a ciwad lqulc wixii gabadhu ay ninka siinaysay si uu u furo dee waa nooc mucaawadyo kala bedelashaabaa ku jirta laakiin khilaaf kama marhna oo mucaawada maxda maaha buu ayuu weji kale uu leeyahay lakiin sida saxiix hadda waa mucaawado inay kala bedelashata waxyaaba tusale waxaa ka mid a shufcada ku sugnaata oo haddii waxa weeyaan ninku dhul uu lahaa qeyb ka mid oon cayinayn uu gabadh u siiyo waxa weeyaan dhul ay cid wada lahaayeen baan ujeeda oo aan u qeybsanayn hadduu qeyb ka mida gabadh u siiyo meher dhulka ciddii ay wada lahaayeen shufcay ku yeelanayaan inta ay meherka u qaadatay bedelulkhulcigiina waa sidaas oo kale marka taasaa ka mida dalaa-ishii qaraa-inta tusinaysa in mucaawada ay ku jirto wax kala bedelasheeday ku jirto hibadu iyadu waa laba nooc oo laa bilhibati bur wixii hibe lagu mulkiyey haddii niyo la raaciyo maalu tijaara noqon maayo hibadu ujeeda waa alhibat lmaxda wey waa hibada baraxa tiran ee niyatu thawaab aanay la socon ama shardu thawaab inuu shardistay in laga abaalmariyo looga abaalgudo taasuu ujeedaa oo iyada mucaawada kuma jirto laakiin alhibatu bishardi thawaab axkaamta beycay leedahay iyadu oo qof baad wuxuu hibeysay waxaad shardisatay waxa weeyaan isna inuu inuu isna wax kuu hibeeyo isna wax uu ku siiyo dee inaad ka iibisay bay ka dhigan tahay marka mucaawaday noqonaysaa alhibatu bishardi thawaab wixii markaa dhulkaa ilaahay kasoo guratay ee mubaaxa ah ee geede iyo caws leh xaabo leh haddaad u niyeysto tijaaro ma noqonayo maalu tijaara niyadaasoo qura waayo waxaa ka maqan shardigii labaad oo ah bikasbi bimucaawadati in milkigaa kusoo galay inaad wax ku bedelatay wastirdaadin bicaymin oo shay baa markaa aada cid tusaaleaan kala iibsateen shaygii baa kugu soo noqday ama adaaba soo ceshadayba in ku sugnaatay awgii dee mucaawado maaha taas oo waxaagii oo soo noqday un wax cusub maaha oo aada waxa weeyaan aada mulkiday maaha oo alaabbaa tusaale ahaan iibisay aada iska dhaqanayso oad ku intifaacaysay ceeb ay yeelatay awgeed baa lagugu soo celiyey ma odhan kartid niyatu tijaaru maa raacinaya mucaawadadii waa xaasila mucaawado maha taas waidaa malakahu buu yihi haddii uu mulkiyo cardigii oo damiirka malakahu ku jira wuxuu noqonaya alcard alaabtii ah wixii aan naqdi aan ahayn binaqdi nisaabin nisaab naqdigii buu ku mulkiyey oo dahab buu ku iibsaday fid buu ku iibsaday tusaale ahaan lacag buu ku iibsaday sekagoysa faxawluhu sanadkiisii sekadu min xiini mulki naqdi naqdigaa markuu mulkiye nisaabka ayuu ka bilaabmaya oo lacag baad tusaalaan haysatay nisaaba lix bilood baad haysatay iyadoo weli sanadaanu u dhammaan ayaad alaab lacagtii kusoo iibsatay tijaarana waad u niyootay ganacsigaagaasi goormuu noqonayaa sakagoys waxaa xawlka markaa loogu tirirayaa lacagta aad ku bedelatay maalu tijaaraha ama alaabtaas intii xawlka markaa ay ay ka qaadatay ama intii xawlkeeda ka tegey lix bilood baad lacagta iyo soo geysa haysatay alaab tijaaro ayaad ku bedeshay lix biloodoo dambe markay dhammaadaan ayaad ganacsigaa ka sakeynaysa waayo naqdigu isagaa asala curuudu tijaarana waa farac waalfarcu yatbacu aslahu waa talabaade alaabta lafteeda hadhow maxaa lagu qiimeynayaa waxa lagu qiimeynaya naqdi soo ma haddii seke laga bixinayo iyo haddii la iibinayo haddii naqdi baa lagu qiimeynaya marka xawlkii alaabta waxaa lagu dhisayaa xawlkii naqdiga lagu soo iibsaday marka hore ah seke goys waa arrin dad badan ay ku khaldamaan arrintaas nin baa tusaalaan waxa haystaa toban kun oo doolar sanadkii hore uu ka sakeeyey sanadkii kaleo dhexda maraya ayuu ganacsi geliyey maalintuu ganacsigaa bilaabay buu sanadkii sekada ka tirinaya waa khalad sanadkii sekada waxaa laga tirinayaa markii aada mulkiday nisaabkaa ama naqdigaas nisaabkaa markii aada mulkiday ayaa laga tirinaya aw duunahu aw malakahu alaabta wuxuu ku mulkiyey binaqdina duuna nisaaba naqdi aan sakagoys aan ahayn buu ku mulkiyey aw bicardi quryatin ama alaab intifaac loo haysto ayuu marka horeba ku bedeshay lacag koo bedelan fa min ashiraa'i markuu iibsaday baa laga soo bilaabaya oo lacagta alaabta tijaarada ku iibsatay haddaana iyaduba sakagoys ahayn markaad alaabtaa iibsatay baa sanadkii ganacsiga sekadiisa laga bilaabaya naqdi iyo lacagba kumaad iibsanay alaab aan iskeed saka ugu waajibin baad ku bedelatay raashin baad ku bedelatay dhar baad ku bedelatay kabaad ku bedelatay min ashira markaad iibsatay aada bedelatay niyadana aada raacisay ayaa sanadkii looga tirinayaa lannu maa malakahu lam yakun maala zakaat waxa uu ku mulkiyey maa malaka bi lam yakun maala zakaat waxaan alaabta ganacsiga ku mulkiyey xoolo saka marka hore amahayn xoolo saka ku waajibtay maahayn wa qiila waxaa yihi in malakahu hadduu ku mulkiyo binisaabi saa'imatin xoolo foofa nisaabkood buu ku mulkiyey alaabta ganacsiga banaa wuxuu ku dhisi doonaa calaa xawliha saa'imada xawlkeedi iyo sanadkeedii buu ku dhisi doonaa oo tusaale afartan adhiga baad haystay afartankai adhigaa baad alaab ku bedelatay niyatu tijaarana waad raacisay qowlka muctamadkii muxuu leeyahay mar markaad bedelashada samaysay iyo iibsashada ayuunbaad ganacsigaaga sanadkiisii sekada ka tirinaysaa qiilkani muxuu leeyahy maya xawlkii xoolaha nisaabka iyo sakagoyska ahaa ayuunbaa marka uu dhammaado tijaarada la la sakeynaya sekadii laga bixinaya marka laakiin waa waa daciif wuxuu ku binaynaya ana zakaa tajibu fii cayniha walaha xawlu factubir sekadu iyada lafteeday ku waajibtaa sida naqdigaba iskii ay ugu waajibto xawla waa leedahay markaa meel bay wada marayaan isku sanadun bay tirsanayaan xoolihii ahaa sakagoys iyo alaabtii aada ku bedelatay oo xawlkii xoolaha ayuunbay alaabtanna tirsanaysaa saasuu leeyahy waay asaxiixuna waa almancu waayo labadana way kale seke duwan yinba mid sekadiisu waxay ku tacalluqdaa cayntiisa waa xoolaha midna sekadiisu waxay ku tacalluqdaa qiimihiisa oo alaabta waxaa kale ku kala duwanyihin qadarka ka baxa marka labadaasi laba isqaban karoo meel wada mari kara ma aha oo sanad wada tirsan kara marka xawlkii alaabta xoolaa lagu bedeshay lagama dhigi karo xawlka xoolihii lagu bedeshay wayudamu waa lagu daraya wayadumu wuu ku darayaa aribxa ribxiga uu dumayaa ila alasli raasamaalka ayuu dumaya fi lxawli xagga xawlka iyo sanadka la tirsanayo waa in lam yanida waa haddii aanu kaashoobin oo aanu lacagnimo ku caddaan laa in nadda hadduu kaashoobu lacagnimo ku caddaado maya ku dari maayo raasamaalkuna sidiisu us waktigiisusa koobaya ribxiguna waktigiisuusa koobaya fil adhari qowlka adharka marka la eego waay halkan wuxuu ka hadlayaa raasamaalkii macaash baa kusoo biiray macaashkaasi ma la sakoobayaa marka xagga xawlka la eego mise macaashkana maalintii uu soo kordhay baa sanad looga tirinaya wuxuu yihi tafsiil baa ku jira macaashku haddii aanu kaashoobin xisaab ahaan meeshii waa la ogaaday in ribxi iyo macaash u jiro laakiin ma kaashoobin wuxuu la sakoobayaa raasamaalkii buu la sakoobaya oo wuxuu la mid noqonayaa xoolihii yaryaraa xoolaha nisaabka ay dhaleen ayuu la mid noqonaya oo xawl cusub loo tirin maayo xawlkii asalkunbaa loo tirinaya xawlka hoyooyinka halkaa la tirinaya halkana xawlka waxaa la tirinayaa uun raasamaalka ayaa la tirinaya oo tusaale ahaan bishii muxaram alaab buu soo iibsaday laba boqol u dhiganta cardun oo yusaawi mi-atain qubayla akhir lxawl xawlka aakhirkiisi in yar ka hor walow bilaxda ee saddex boqol uu noqday xagga xisaab ahaan iyo qiimo ahaan saddexdaa boqol buu markaa sekada ka bixinaya haddii waxa weeyaan macaashkii uu kaashoobo oo lacagnimo uu ku caddaado sanadkiisuu tirsanaya sanadkii raasamaalka tirsan maayo waxaa tusaale u ah alaabtan laba boqol oo dirham buu kusoo iibsaday tusaale ahaan cardigii iyo alaabtii buu iibiyey lix bilood kadib saddex boqol buu ku iibiyey saddexdii boqol buu haystaa ilaa xawlka uu dhammaaday labada boqol ee raasamaalka ah unbuu xawlkoodu dhammaaday oo uu sakeynaya boqolka macaashkaana maalintuu soo kordhay buu xawl iyo sanad uga bilaabaya markuu sanadkaas dhammaad u sakeynaya xagga nisaabka iyadoo way isdhamaystirayaan isku xukun bay noqonayaan maxay labadu ku kala duwan yihin marka macaashku uu kaash noqdo ee uu madax banaanado goonidiisa u baxo iyo markan aan weli kaashoobine wixii weli alaab iyo waxuu ku jiro xisaabahaan inuu macaash jira baa loo ogaadee waxay ku kala duwan yihin markuu kaashoobo u madax banaanaado halkaasuu istaago macaash baan ahay buuri macaashnimadiisina de waa la hubaa laba boqol baad alaab kusoo iibsatay saddex boqol oo kaasha bay alaabtii noqotay boqolkaasi waa macaash iyo ribxi madax bannaan oo halkaa taagan marka aanu kaashoobin muu madax bannaanaan weli wuxuu ku dhex qasiyuu ku dhex jiraa raasamaalkii oo aanu ka madax bannaanaan saa awgeed buu markaa ula sakoobayaa walasaxu buu yidhi ana walad alcard wixii alaabtii ganacsigu waxa ay dhasho iyo wa hamarahu ana hamarahu iyo dhirtii laga ganacsanayay midhahoodu waa maalu tijaaratin wey waa xoolo ganacsi bay noqonayaan oo tusaale ahaan dee xoolo nool baabaad ka ganacsanaysaa xoolihii noolaa xoolo kaley dhaleen xoolaha ay dhaleen ma xoolo ganacsi bay noqonayaan mise noqon maayaan muctamadku waxa weeye xoolo ganacsi bay noqonayaan waayo waa juzun min alum waa qeyb hooyada ka mid a ilmahan ay dhashay midhuhuna waa qeyb geedka ka mid a dhir baad iibisa waxaad odhan kartaa see loo iibinayaa dhir midho dhalaysa way jirtaa taasu waan shaahidayba anigu waxaa laga keenaa mararka qaarkood masar oo kale beeroleydaa garanaya e liin shan sannadood jirta ee container lagu soo qaada timirtana de adiga arkayba mid waaweyn haddii doonto labaatan sannadood jirtayba ayaa la keenaa marka iyadoo dhulba aan lagu taagine halkaa taalla oo bac yar dabada kula jirtay midho yeelanaysa maal ganacsina way ahayd midhahaasi maxay noqonayaan asalkooday raacayaan iyaguna maal ganacsi bay noqonayaan maal ganacsi sidii loo sakayn jiray iyo wixii sake lagaga bixin jiray baa lagaga bixinaya wa ana xawlahu buu yihi walasaxu ana xawlahu waladka iyo midhaha xawlkiisa iyo sanadkiisu xawlul asli weeye asalka xawlkiisa weeyaan oo de waa taabic weeye waa sidii maqashu hooyooyinka nisaabka ah ee ula xawl tirsanaysay ayaa xoolahan tijaaradu wixii ay dhalaan iyo dhirta tijaaradu midhaha ay dhalaanna ay ula xawl tirsanayaan wawaajibuhaa buu yihi tijaarada waajibkeedu iyo inta ku waajibtay rubcu cushri lqiimati weeye waxa lagu qiimeeyey ile waa in la qiimo loo bedelo oo naqdi lagu qiimeeye marka toban meelood loo qaybiyo meel rubceed weeye oo bal waxaad u qaybisaa boqol toban meelood u qaybi soo toban maaha toban rubci waa maxay toban afar meelood ka dhig oo labiyo badh marka xoolaha tijaarada iyo dahabka iyo fidada iyo mar haddii ay sakagoys gaadhaan boqol kiiba labiyo barh baa ka baxa si kaloo sahlanna boqol kiiba labiyo barhka waa lagu soo saari karaa waxaa la odha afartan unbaa loo qaybinaya oo boqol haddii afartan loo qaybiyo waa labiyo barh weeye haddii afartan labiyo labiyo barh lagu dhufto waa boqol waay waana bilaa khilaaf amwaal tijaara in rubcushri uu ka baxayo xaqiiqatanna waxaa la sakeynaya de waa qiimaha oo lacagta lacagna rubcushri rubcushri baa ka bixi jiray dahab iyo fido iyo lacag kale wixii ay tahayba waay in sekadu ay qiimaha ka baxayso ee aanay caynta ka baxahayn waa qowlka shaaficiya ee jadiidka ah lianna alqiimata waa mutacallaqu hadi zaka xoolaha ganacsiga sekadoodu halka ay ku xidhiidhsan tahay waa qiimaha ee caynta iyo lafta shayga laga ganacsanaya ma walihaada masalada maxaa ka dhalanaya waxaa ka dhalanaya alaab ma lagu bixin karaa sekadii ma odhan karta anigu dhar baan ka ka ganacsadaa markaa dhar baan sekadii ku bixinaya anugu waxaan ka ganacsadaa combyutaro combyutaraan sekadii ku bixinaya ma la odhan karaa waxaan ka ganacsadaa alaabta furnitureka maxamed baa halkan fadhiya xusuusiye almadiina waayo alaab baan ku bixinayaa oo sariiro iyo kuraas iyo waxaasaan ku bixinaya iyo furaashiye ma la odhan karaa qowlka jadiidka marka la eego maya haddee alaabtu qiimii maaha sekadu qiimay ka baxaysay wax qiimihii kamid oo naqdiya marka waa in sekadii lagu bixiyo ila shay walba sekadiisa waxaa lagu bixiyaa waxa ay sekadu ka baxaysa qeyb ka mid a markaa tanna waa saas oo kale qadiimku wuxuu leeyahay maya ee zakaatu tijaara caynta amwaalu tijaara ay ku tacalluqdaa walihaada alaab waa lagu bixin karaa buu leeyahy qadiimka halkaa ganacsada qaar qiil bay markaa ka heleen wayukhraju min cayni alcarb liannahu aladii yamlikuhu walqiima taqdiir qofkani xaqiiqatan wuxuu leeyahay waa maxay waa kaa khadara jingada iyo looxaan iyo waxaasuu leeyahay qiimahan la qiimeeye lacag loo bedelay ma xaqiiqo jirtaa lacagta yaa haya waa iska uun kaso ka soo qaad in jingadahaasi hadhow ay noqdaan boqol kun oo doolar ama looxaanta ama sariiraha ama kabaha ama dharkaas marka qofkani wuxuu leeyahy waa alaab marka alaabtii ayuu sekadii ku bixin karaa buu leeyahay qadiimku nacam fain mulika buu ihi haddii la mulkiyey alaabtan ganacsiga binaqdin baa lagu mulkiyey oo qaabka ay kusoo gashay waa sidaa lacag buu siistay quwima waa lagu qiimeyn bihi naqdigii lagu mulkiyey laftiisaa lagu qiimeyn in mulika waa haddii lagu mulkiyey binisaabin naqdi nisaaba wakadaa saas oo kale weeyaan xukumku duunahu in mulika haddii lagu mulkiyey biduunihi wax nisaab ka yar fil asaxi labadu waa isku mid buu leeyahy marka naqdiga lagu mulkiya halkan abushujaaciyo marka la marayo ardayda qaar khalad bay u fahmaan looma jeedo marka la qiimeynayo alaabtii ganacsiga qiimihii lasoo siistay baa lagu qiimeynaya saa looma jeedo waxaa loo jeedaa nooca naqdiga lagu qiimeynayo inagoo imika lacagun baynu naqaanaa lacagna waa lacagun waxay u jeedaan hadduu dahab kusoo iibsaday marka qiimaheeda lasoo saarayo dahab intay ka goysaa baa lagu qiimeynaya haddii uu fido kusoo iibsadayna marka la qiimeynayo alaabtii qiimaheeda si loo soo saaro fidadii uu kusoo iibsaday lafteeda lagu qiimeynaya ila dahabkiiyo fidadu labaduba naqdi ahaadaan laakiin inta ay kusa ka gooyaan baa kala duwan marka macnaa loo jeedaa waa kaas ee marnaba looma jeedo wixii markuu qiimeynaya alaabtii ganacsiga ee dukaanka u taallay wixii laga soo siiyey la haddii qiimo la sheegaba waa waxaanaa layga soo siiyey iyo waxaasaa mustaqbalka la siin doonaa iyo waxaasoo dhan maaha hadda markaa la qiimeynaya imisay ku iibbaxaysa qiimo macnihiisu waaba sidaaba markaa la qiimeynayo shaygan haddii laislaa iibiya imisuu suuqa ka maraya ku iibsamaya intaasaa la qoraya waxaa laga yaabaa qiimihii lasoo siistay inuu aada uga hooseeyaba labaatan doolar baa lagaa soo siiyey shayga wuu qiimo dhacay shan doolar buu marayaa oo maanta uu ku iibgelaya shantaasaa qiimihiisiiya waxaa dhici karta in macaash badan uu fuulay oo markii hore intii lagaa soo siiyey markan la qiimeeyo aada u uga bato oo shan doolar lagaa soo siiyey markan la qiimeeyena boqol doolar lagu qiimeeyo oo inta suuqa uu ka maraya marka waxaa la eegayaa markaa la qiimeynayo imise ayuu ku iib bixi karaa ayaa la eegaya waayo sababta waa maxay loogu qiimeynayo noocii naqdigii lagu soo iibiyey lianna alxawla mabniyun calaa xawlin saynu hore usoo maray xawlka alaabta tijaaradu sanadkeedu sanadka naqdiga lagu soo iibiyey buu ku dhisanyay sooma kaasuu ku dhisanyay sekana way ku waajibtaa marka noocii lagu soo iibiyey naqdiga ahaa haddii alaabtu ay nisaab ku gaadho markaa seka ku waajibaysa haddaanay noocaa nisaab ku gaadhin mid kaleba ha ku gaadhe seka kuma waajibayso masaaiisha meesha kasoo baxaysa bay kamid tahay tusaale ahaan aduu dahab baad alaabtan ganacsiga kusoo iibsatay dahab markii lagu qiimeeyey waxay intuu dahab kusa ka goyn jiray way gaari weyday lakiin haddii fido xaggeeda loola kaco intay fidda kusa ka goyn jirtay way gaadhaysa seke ma lagu leeyahay maya waayo fawaaidda ku jirta in lagu qiimeeyo noocii naqdigii marka hore lasoo siistay bay taasi ay ka mid tahay waayo hadduu naqdigu nisaab yahay waa bilaa khilaaf fi lmadhab hadduu nisaab ka yar yahayna waa wejiga markaa muctamadkaa weeye kaasaa lagu qiimeynaya muqaabil asaxu muxuu leeyahay haddii naqdigii lagu soo oobiyey uu nisaab ka yaraa oo dahab nisaab ka yar baa lagu soo iibsaday marka hore ama fido nisaab ka yar laguma qiimeynayo waxaa lagu qiimeynayaa naqdiga beledka haalibka u ah aw bicardin baa lagu soo iibsaday aw mulika ama waxaa lagu mulkiyey bicardin baa lagu mulkiyey fabihaalibi naqdi lbaladi waxaa lagu qiimeynayaa beledka naqdiga haalibka u ah oo alaab alaabtan ganacsiga marka hore naqdiga kumaad soo iibsanay alaab baad kusoo bedelatay markaa naqdi lagu soo iibiyo lagu qiimeeyaa ma jiro naqdiga beledka haalibka u ah hadduu dahabiya hadduu fidaya kaasumbaa lagu qiimeynaya kaasumbaa arrin kusoo ururaya fain halaba naqdaan haddii beledka laba naqdi ay haalib u yihiin dahab iyo fido labaduba u haalib tusaale ahaan wabalaqa uu gaadho biaxadimaa midkood nisaaban uu ku gaadho quwima bi ka uu nisaabka ku gaadhay ayuunbaa lagu qiimeyn ila mid lagu soo iibiyey ma jire waay oo xaggiisa loo kacaayo mar haddii markaa kii haalibka kii haalibka ahaa labadii haalibka hadduu midkood nisaab ku gaadhay dee xoolo sakagoys oo nisaab gaadhay bay noqonayaan markaa xaqii fuqarada laelakaasaa lagu qiimeynaya fain balaqa haddii uu nisaab ku gaadho bihimaa labadoodaba labadaa naqdiye haalibkaaba quwiba waxaa lagu qiimeyn bilanfaci lifuqaraa ka fuqarada u nafci badan baa lagu qiimeyn waa sida mas'aladii ku saabsanay ijtimaacu lxiqaaqi wa banaati labuun haddii laba faral ay kulmaan fi zakaati libil banaatu labuun iyo xiqaaq baa kulmay geel hadduu laba boqol yahay oo kale masaladeena soo martay alanfac lilfuqaraa baa lagu qiimeynaya tanna waa soo kale wa qiila waxaa la yihi yatakhayaru wuu kala dooranayaa almaaliku ka xoolaa iskale oo labadu mar haddaanay midnaba aanu kusoo iibsan marka hore labaduna naqdulqaalibkii ay yihiin ka uu doono ayuu ku qiimeynaya biayihima shaa sida qofkii jubraanka iyo kabka bixinayey uu khiyaarka u lahaa hadduu doonana uu bixinayey laba neef oo aria doonana cishruuna dirhaman u bixinayey sidii oo kale halkan waxaa muctamadka ahi waa qiilkaas dad xuusantihiin markaynu muqadamada maraynay waxaa hi minhaajka waxaa ku jira qiilaat muctamada waxaa ku jira masaa'il qiila uu ka cabiray qiilana aslanba waxay tusisaa inaan muctamad ahayna daciif weeye laakiin iyadoo qiila laga cabiray bay haddana muctamad yihiin culimada qaarkoodna kutub ay ka qoreen iyo nadmiyo gabayo ay ka tiriyeen baynu markaa aynu tilmaano awalu qiilin muctamadin fi lminhaaji huwa hada qiilka ugu horeeya isagoo qiila haddana muctamado raajixa fi lmadhab ee minhaaj ku qoran waa kaas kaa weye hortaadaya في الروضة قيل كانوا كتسحيحيين طبعا للعراقيين كلام الرافعين وحو كان صنيا أن الأكثرين عليه ده أكثر يدو هالكاميرين وحيابا لقول رجحوه معتمد كان لقصوا صاروا أي كم يتعي أصل الروضة أنا قيل كاسو كتسحيحي كلام الشرح الكبير يقتضيه ولا ترجيح في الصغير في المهمات وحكور والفتوى على ما في الروضه oo ah in almaaliku uu khiyaar u leeyahay labada naqdi labaduba haalibka midna aanu kusoo iibsan ka uu doonayo inuu waxa weyaan ku qiimeeyo wa in mulika haddii alaabtan ganacsiga lagu mulkiyo binaqdin lacag iyo wa cardin alaab laba boqol oo dirham iyo alaab oo wada socda ayuu alaab kusoo bedeshay ganacsina waa u niyooday quwima waxaa lagu qiimeyn maa qabala naqda naqdiga intii muqaabil u ahayd ee lagu soo iibsaday bihi naqdigaa lagu qiimeyn walbaaqi inta soo hadhayna ee alaab lagu soo iibsadayna bil haalib baa lagu qiimeyn naqdiga haalibka baa lagu qiimeyn oo mid waliba dee xukumkiisii uu lahaa buu qaadan doonaa watajibu waa waajibaysaa buu uhi fitratu cabdi tijaarati addoonka ganacsi ee ganacsi loogu talagalay sakaatulfidrigiisu way waajibaysaa maca zakaatiha zakadii tijaaraduna iyadoo ay waajibtay marka addoomaabuu ninkani ka ganacsadaaba oo dee nisaab gaadhay bishii rabadaana waa soo gasho waa dhammaata laba sakaa laga rabaa waxaa laga rabaa sakadii tijaarada inuu addoomaha ka bixiyo ila haddii dhinaca laga eego waa maal waana maal tijaaro waxaa kaloo laga rabaa sakaatulfitrigiina addoonkiisaasi dee hadduu muslim yahay inuu ka bixiyo waayo waa bani aadam muslima oo addoonku laba jaanib buu leeyahy haddii dhinac laga eego waa xoolo oo haddaad addoon disho ninaad dibi ka dishay oo kale u weyey xagga qiimaha uma jeeda waxaan ujeedaa qaabka loo magdhabayo haddaad dibi disho dee qiimihiisaa lagugu leeyahy sooma haddaan addoon dishana qiimihiisaa lagugu leeyahy lama odhan nin buu ahaa boqol halaadkeen ma jirto xaggaa xooluu ka yimi dhinac kale waa tan laysa siin adoo laysa hebelow e addoonkaygaa qaado sidii xoolaha laysu siinaya waa tan la iibinayo seelada la geenayo dhinac kale haddii laga eegana waa bani aadam mukalafa wuxuu dadka xaaraan ka ahaaba xaaraan ka aha wixii waajib ku ahna waajib buu ka yahay wax markaa daliil uu soo reebay mooyaane waa addoon mukalafa marka labadii baa ku kulmaya walow kaana hadduu yahay buu yihi alcardu alaabta ganacsigu saa'imatan xoolo uu yahay foofa muxuu xukumku u noqonayaa saa'imadu waa tusaala uune waxaad ka ganacsanaysaaba hadduu yahay wax cayntiisa iyo laftiisa ay isaka ku waajibta ka war tusaale ahaan waa raashin ayaad ka ganacsataa waxaad ka ganacsataa thamar midho ayaad ka ganacsataa rutab iyo cinab iyo waxyaabaha noocaasa ka ganacsataa waa la mid saa'imadun bay la mid yihin marka laba seka meeshii ku kulmaya sekadii caynta iyo sekadii tijaarada sakaat lcuruud labada tee labada horta lagu wada sekeyn maayo labada teebaa lagu sekeynayaa un weeye tafsiil baa ku jira fain kamula hadduu dhamaystirmo nisaabu ixda zakaateyn labada zako midkood nisaabkeeda hadduu dhamaystirmo faqad oo keliya wajabat taas ayaa waajibtay tusaale ahaan ganacsigaagu waa xoolo nool afartan ari ah ayaad ka ganacsataa afartankii ari ahaa haddii tijaaro ahaan loo eego nisaab gaari maayaan oo qiimahoodu nisaab gaari maayo shan iyo sideetan garaam oo dahaba ma goynayo laakiin haddii xoolo ahaan loo eego waa afartan ari oo foofa ta ay nisaab ku noqonayaan unbay ku sakoobayaan ta kale waa la iska tuurayaa aw nisaabuhumaa buu yihi aw kamula ama waxa dhamaystirmay nisaabuhumaa haddii ari ahaan loo eegana waa nisaab waa afartan iyo wax ka badan haddii ganacsi ahaan loo eegana qiimahoodu waa nisaab oo shan iyo sideetan garaam oo dahabi iyo wax ka badan fa zakaatulcayni falwaajibu zakaatulcayni wey sakadii caynta ku waajibaysay sakadii xoolo ahaana ayaa waajiba sakadii qiimaha ku waajibaysa sakada tijaara ma aha fi ljadiidi qowlka jadiidka marka wax lagu dhiso oo eeg fartan ari aad haysataa haddii loo eego ari ahaan iyo xoolo ahaan waa sakagoys haddii la qiimeeyena qiimahoodina waa sakagoys laba sake ka bixin maysa midunbaad ka bixinaysa labada teebaad kaga saka bixinaysa zakaat lcayn mar haddii labadiiba ay nisaab xoolii ay ku noqdeen sekadii caynta iyo laf ahaanta xoolaa ka baxaysa waayo maxaa taa lagu doortay waxaa lagu doortay sekadaas inay waajibtay waa mujmacun cale waa laisku waafaqsanya afartan ari in isaga ku waajibtay waa laisku waafaqsanya laakiin sakaatu tijaara soo idimaan sheegin inuu khilaaf ku jiro ya dee wax laysku waafaqsanya wax laysku khilaafsanya ma isku mid baa isku mid maaha walihaada qofka diida sakaatu tijaara yidhaahda ganacsiga wax sakaa'iba kuma waajibin laa yukafar gaalnimo lagu xukumi maayo si kasta oo mas'alada loogala doodo oo boqol xujo loo keeno lama takfiirinayo masaladu maaha masale qaciya oo masale ixtimaal ku jira wey laakiin hadduu idhaahdo aria waan ari seke laguma le waxaan yaryare raafaa yaryare maxaa seke laga qaada geeliyo waxaa seke weydiiya horme may ari seke laguma le haddii aanu ahayn qof jahli loogu cudur daaradda waa la takfiirinaya marka labadu way kale xoog badan yihiin زكاة العين هي زكاة القيمة أما زكاة الصائمة هي زكاة التجارة وكل حكم بدين قديم كوح الله هاي ما زكاة التجارة لقب حنايا ما رضي الله بدي من الصابة يكون نقدين وحقوق كاجي زكاة التجارة أنفع للمساكين بولي أصلا مساكين تا النفع بدن وزكاة التجارة تجب في كل شيء wax cayntiisa ay saka ku waajibtay waxaana ku waajibinba tijaaradu saka way ku waajibisaa zakaatulcaynna waa mukhtasatu bibacdi alacyaan sakada shayga laftiisa ka baxdaa ashyaa la tirin karo oo kow laba saddex la odhan karo ayay ku waajibtaa laba sake inaan lagu lahayn iyadu waa maxalu ijmaac facalaa haada buu uri marka jadiidkaa wax lagu dhiso oo ah zakaatulcayn in laga bixin mar hadduu labadiiba nisaab ay ku noqotay low sabaqa hadduu soo hormaro xawlu tijaarati sanadkii alaabta ganacsigu wuxuu kusoo hormaray bi- bian ishtara inuu iibsaday bimaalihaa ayuu ku iibsaday bacda sittati ashhurin lix bilood kadib nisaaba saa'imatin buu ku iibsaday tijaarada maalkeedii buu ku iibsaday xoolo nisaaba qinyana ugama qasdin xoolaha dhaqashiya ku intifaac iyaga laftooda tijaarunbu uga qasdiyey fala sixu buu yihi wujubu zakaa tijaara waa zakaa tijaara inay waajibtay halkan walow tii kalaba nisaaba ku noqotay litamaami xawliha ee xawlkeedii baa hor dhamaystirmay uma yaftatixu dabeetana wuxuu bilaabanayaa xawlan buu u bilaabayaa sanad cusub lizakaati lcayni abadan weligiiba saasuu ku wadaya waayo waxaa markaa qowlka jadiidka uu noqday haddii xoolihii ganacsigu haddii cayntooda la eegana zaka ay ku waajibtay nisaabna ay ku yihiin haddii maalu tijaare ay yihiinna zaka ay ku waajibtay oo nisaab ay yihiin zakaatul cayni baa laga bixinayaa sakadii shayga laftiisa ku waajibaysa baa laga bixinayaa hadda waxaad ka warantaa haddii sakadii tijaaradu taa ay ka soo hormarto xagga xawlka oo ilay kala xawl bay noqonayaani waxaani ari ahaan marka loo eego xawl buu tirsanayay marka loo eego maal ganacsi ahaanna xawl buu tirsanayay labadii xawl waxaa soo hormaray xawlu tijaarati baa soo hormaray sanadkii loo tirinaya alaabta ganacsiga ama xoolaha laga ganacsanayo kaasaa lagu sakeynayaa buuri kaa markuu waayo xawlkiisi baa hor dhamaystirmay ma dhici kartaa inuu xawlulcayni soo hormaro ma dhici karta iyadu xawlulcayn ma soo hormari karaba laa yutasawaru sabqu xawlilcayn liannahu yanqaطicu bilmubaadala hadaad xoolahaystay aada iska dhaqanaysay oo sanadkii uu socday isagoo weli aan dhammaan aada iibisay alaab aad ku iibsatay ama lacag deetana tijaaro aada u niyootay dee xoolahaagaad haysatay xawlkoodii marka aada bedeshay buu go-ay sooma marka xawlulcayni ma soo hormari karo xawlu tijaaru baa soo hormari kara wuxuu ihi facala lmaaliki buu ihi qofkii lahaa waidaa qulnaa haddaynu nidhaahno caamilu lqiraadi mudaarabada qofka ka shaqeeya laa yamliku ma mulkiyayo aribxa macaashka biduhuuri soo bixiduu soo baxay ku mulkiyi maayo facala lmaaliki kii lahaa xoolaha lagu shaqaynayo ayaa zakaatuljamiici ay ahaatay rasamaalka iyo macaashkaba oo la ysku daray zakadoodu isagaa lagu leeyahy fain akhraja hadduu ka bixiyo min maali lqiraadi xoolihii mudaarabada xusibat waxaa laga xisaabin min aribxi baa laga xisaabin fi lasaxi masaladani waxa weeye masalat mudaaraba ama alqiraad halkeeday masaladaas inoogu iman doonta laakiin hadda waxay inaga soo gashay sekadii baa xidhiir la yeelatay laba qof baa heshiiyey mid xooluu keenay midna xoog buu keenay xoolaan ku shaqee macaashkuna labadeenu inoo dhexeeya boqolkiiba intaasaad yeelanaysa ana boqolkiba intaasaa yeelanay saasaa lagu heshiiyey qofkani xoolaha ra'samaalka ma laha shaqeynaya camalka ayuu leeyahay wuxuu wax ku leeyahayna waa maxay waa ribxiga iyo macaashka qofkan haddaba shaqeynaya ee mudaaribka ah macaashka goormuu mulkiyaya masale sakaa baa inagaga xidhanay ma wuxuu mulkiyayaa macaashku marka uu muuqdo ee uu soo baxo mise macaashka wuxuu ku mulkiyayaa bilqisma marka la qaybsado ila waxaa dhici karta in shirkadii la xisaabiyo oo xisaab ahaan ay ku soo baxdo in macaash u jiro laakiin weli aan la qaybsan waxaa kaloo dhici karta in la xisaabiyo macaash inuu jiro la ogaado la qaybsado oo wixii sidaa markaa loogu kala dhaqaaqo qowlka markaa muctamadkii waxa weeye fi lmadhab ana aribxa laa yumlaku biduhuur ribxiga iyo macaashka laguma mulkiyo inuu soo baxay xisaab ahaan uu kusoo baxay wa inamaa yumlaku bilqisma marka la qaybsado ee laha inta la xisaabtamo la qaybsado markaasubuu qofku mulkiyaya taa macnaheedu waa maxay qofkii caamilka mudaaribka ahaa macaashkii kuma tasarufi karo intuu iska xisaabiyo ma odhan karo waxa weeyaan macaash baa soo baxay oo xisaabtii kusoo baxay marka mar haddaan meesha macaash kule intaasaan iska sii qaadanaya intaasaan u tasarufaya haddaan doono ganacsi kalaan gashanaya la weliba mu- mama mulkiinba siduu ugu tasarufaya haddaba wuxuu yidhi masaladaas halkeeda inoogu imane khilaafna wuu ku jiraa dee fi lmadaahib oo xanafiyada iyo xanaabiladuba waxay qabaan ana ribxa yumlaku biduhuur mar allaale markuu soo muuqdo qofki inuu yeelanayo walow yaan la qaybsane kole masaa'il kalena halkeeda lagu tegay de way ku hoos jirtaayo alaabtii oo weli taalla macaash ma jiro ogow macaash wuxuu jiraa oo markay alaabtaasi kaashgarowdo dhammaanteed waxba weli aanu alaab ka ahayn dayn maqan mar hadday jirto macaash weli ma jiro mudaarabada inagu sidaynu u isticmaalnaa waa si aan sax ahayn oo alaabtii oo qiimo dham iska yeelan weli aanay iibsamin oo aanay kaashoobin ayaa xataa alaabtan inta qiimaha lagu daro ayaa la odhanaya macaash baa jira oo ninkii macaash uu usoo fadhiisanaya alaabtani waxaa dhici karta inay qiimo dhacdo waxaa dhici karta inay gubato in layska xisaabsado dee maaha marka masale macaash la taagan yahay iyadoo deyni maqan tahay ninkii alaabta loo dhiibay maba odhan karaba macaash baan doonaya horta maalkii dee soo wada xaree ila waxaa dhici karta inaad macaash iska qaadato xoolaha maqana aanay sooba noqon sooma macaashkuna sidiisa wuxuu wiqaaye u yahay iyo gaad iyo ilaalin raasamaalka oo raasamaalkii inta uu khatar ku jiro macaash ma jiro markuu raasamaalku khatartii ka baxo ee uu kaashoobo ee la xisaabtamo ee la qaybsamo markaasaa la odhan karaa macaash baa jira waay marka haddaba masalada wax lagu bineeyo innaga halkii ay baabkeenna ama kitaabkeennan kala xidhiidhay kitaabu zakaay kala xidhiidhay aynu u nimaadna eh haddii la idhaahdo qofkii shaqaynayey macaashka ma laha ilaa la qaybsanayo macaashkiina xisaab ahaan uu u daahiray u muuqday sekadiyaa lagu leeyahy raasamaalkiiyo macaashkii oo isku raran baa meesha yaal xisaab ahaan inuu macaash jiro oo kusoo baxay sekadi waxaa lagu leeyahay buu yihi qofkii xoolaha raasamaalka lahaa baa lagu leeyahay lianna aljamiica milkuhu waxoo dhan weli isaga ayaa leh dee kii kale waxba mu mulkiyin sooma kii kale waxba mu mulkiyin marka la qaybsaduu mulkiya baa la yihi xoolaha cidina ma lahana lama odhan karo oo almaalikna ma laha alcaamilna ma laha lama odhan karo marka mar haddaan weli la qaybsan almaalik ayaa iska leh sekoodi iyagaa lagu leeyahy sekadii buu bixiyey raasamaalki iyo macaashki iyo isku raranoo weli aan la qaybsan buu sekadii bixiyey sekada xaggee laga jarayaa ma macaashkaa laga jarayaa ma raasamaalkaa laga jarayaa ma macaashkiiyo raasamaalku wada socdaa laga jaraya macaashkaa laga jaraya sheekhu ninkii markaa mudaaribka ah ee caamilka ahaa ma odhan karo dee xoolaha adigaa le sekadooda iska bixi ma odhan karo waxaanay ku salaysan tahay macaashku sidiisaba horena waan u ishaareeye wuxuu gaadh ka hayaa u ilaalinayaa waxaa loo yaqaano raasamaalka wax allaalo wixii kharasha ma raasamaalkaa laga jara mise macaashkaa laga jara mise labada waa loo qaybiyaa macaashkaa laga jara soo maaha dee kharashkii bay kamid tahay sekadani xoolihii waan sakeeyey macaash intaa imisa inoo soo baxay intaa intaasoo sakaa baan bixiye ka jira macaashka sida loo odhanayo intaasoo macaashkii inoo soo baxay intaasaa kharash noqotay sida loo odhanayo ayaa sekadiina kharashkaasaa lagu daraya xusibat min alribxi fi lasaxi wain qulnaa haddaynu idhaahno waa qowlka marjuuxa ee fi lmadhabe yamliku wuu mulkiyaya caamilku macaashka biduhuuri buu ku mulkiyaya inuu soo baxay yaan la qaybsan be lazima almaalika ka raasamaal kale waxaa ku waajiba zakaatu ra'si lmaali raasamaalkiisa inuu sekada ka bixiyo iyo waxisat- waxisati wa zakaatu xisati iyo qeybtiisa sekadeeda min aribxi macaashka qeyb uga ah wlmadhabu waxa weeye anahu yalzam alcaamila caamilkana inuu ku waajibayo zakaatu xisatii baa ku waajibaya qeybtiisa inuu sakeeyo ayaa ku waajibaysa wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wacala alihi waasxaabihi ajmaciin